oo wuxuu kitaabka quduuska ah ee baibalka inoo sheegayaa iska ilaaliya damacnimada oo dhan waayo qof goortuu maal badnaado noloshiisa kama timaado maalkuu leeyahay beri baa waxaa jiray nin lacag fara badan leh ama nin hadhur fara badan leh markaas hadhurkaas waxaa u malaynaya in aanu weligii ka dhammaan doonin oo ninkii midhihiisii kaydka ahaa ayuu isku haleeyey oo waxa uu yidhi waan farxi doonaa waan guursan doonaa oo waxaan doono ayaan samayn doonaa laakiin ilaah baa ku yidhi ninkii nacasiho caawa ayaad dhimanaysaa oo noloshaadu ay dhammaatay oo balwaayahii yaa dhaxli doona xoolihii aad dhaqatay iyo midhihii iyo lacagtii iyo wixii aad urursato oo dhan oo ciise waxa uu ku sheegay kitaabka baibalka oo uu yidhi waxaan idinku leeyahay hawga welweline naftiinna waxaad cuni doontaan jidhkiinnana waxaad huwan doontaan waayo naftu waa ka roon tahay cuntada jidhkuna waa ka roon yahay dharka tukashadayda fiiriya waayo waxba ma beertaan waxna ma gurtaan mana haystaan maqsin ama meel ay wax ku urursadaan tukayaashu oo ilaah baa cunto siiya intee baa ka roon tihiin shimbiraha midkeenna intuu welwelo dherarkiisa dhudhun ku dari kara haddaba haddii aanad samayn karin xataa waxa u yar maxaad u welwelaysaa intii kale fiiriya ubaxyada sida u baxaan ma ay shaqaystaan mana ayna miiqdaan weliba waxaan idinku leeyahay xataa sulaymaan wakhtiga ammaantiisa oo dhan dhar uma u gashan jirin sida kuwa midkood laakiin haddii ilaah sida u huwiyo cawska maanta duurka ku yaalla oo berrito muufada lagu rido sidee ka badan ayuu idinku huwinayaa rumaysad yarayaalow haddoondoonina waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan oo ha ka shakiina waayo qurumaha dunida waxa si oo dhan ayay doondoonaan laakiin aabbihiin waa ogyahay inaad waxaas u baahan tihiin laakiin doondoona boqortooyadiisa waxaa si oo dhan waa laydinku dari doonaa habiqina idayahow yari waayo aabbihiin waxaad ka farxin inuu boqortooyada idin siiyo iibiya waxaad leedihiin oo sadaqo u bixiya samaysta kiishash aan duugoobebin oo maal aan dhammaanaynin ku urursada jannada meesha aan tugagu ku soo dhowaan oo aboorku ku baabi'in waayo meeshaasi maalkiinnu ku jiro meeshaasaad qalbigiinna ku jiri doona haddaba saaxiib ma fahamtay macnaha ereygan ama sheekadan aanu ku akhriyaynay oo haddaba saaxiib aduguma waxaad isku hadlaynaysaa lacagtaada iyo dahabkaaga iyo xoolahaaga iyo waxyare aad shaqaysatay ma waxaad u malaynaysaa saaxiib xoolaha kan aad dhaqatay iyo waxa kan aad haysatid inay noloshaada weligeed ku hayn doonaan oo aadan cidna u baahnaan doonin bal fiiri waxaa ku dhacay ninkan taajirka ahaa ee aanu kaaga soo sheekaynay noloshiisii bal fiiri ninkan waa uu shaqaystay oo xataa kayd baa midho ayaa u buuxay iyo lacag iyo wax walba laakiinse habeenkii uu ka dhintay wixii waxalla waxay u tariyeen ma aysan jirin waxaa u malaynayay ninkani in nolosha tan uu ku istiraexi doono oo cuntadan iyo waxaan uu kaydsaday ay ku fillaan doonaan weligii kama uusan fikirayn inuu mar uun dhiman doono saaxiib kuma aanan lihin waxba ha kaydsan lacagna ha dhigan taasi waa ay wanaagsan tahay laakiinse waxaa wanaagsan in aanan isku halayn waxyaalahaasi oo dhan waayo ilaa waxa uu yidhi halka khasnadaata ay tahay ayay naftaada iyo qalbigaaguna ay yihiin bal fiiri haddii aan isku halayno khasnadaha dunidatan oo keliya bal fiiri waxaa qaadan karaya tugagga waxaana dhammayn karaya oo cuni kara aboorka laakiin haddii khasnadeennu ay tahay mid taalla jannada waxay tahay mid badbaaday waayo xagga ilaah ayay taallaa